أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا فبذكره يحلو الوجود فنرتقي يا حظ من باسم الحبيب تزودا هو بالرسالة والهداية قد أتى شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan dersiga siddeetan iyo afaraadii kitaabka kayfa camalum sala allahu calayhi wasalam waxaana halkaani ka soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسيغيني سيداتن يا فرات يا كمد الدروس يا حلقات كتحنها أها يكساب سنة كيف عملهم صلى الله عليه وسلم سيدا نبي أمدي سورة دقميي درسيغان waxaan ku soo dhex jirnay arrintii ku saabsanay tacaamulu nebiyi sala allahu alay slm maca alfuqaraa khaasatan waxaan soo haynay xadiidkii abu hureyra uu uga warramayey baahida iyo gaajadii darayd ee ku dhacaysay bukhaari xadiidka uu soo saaray qisadaa dhexdeeda ayaan ku soo jirnay nebigu sal allahu alay wasalam abu hureyru soo waday oo uu arkay dhibaatada haysata kadibna gurigiibuu keenay weel caanaa buu ka helay wuu weydiiyey caana xaggee nooga yimaadeen kadibna waxaa loo sheegay nabigu loo soo hadiyeeyey nabigu sal allahu alay wasalam abu hureyre wuxuu ku yidhi bax waxaad tagtaa nimanka ahlusuffada ahaa iigu yeer halkaas ayaan marayni ahlusufa waxa weeyaan waa makaan fii mu'akhar almasjid annabowi mudallal meel yaroo barandaaho la dhisay oo masaajidka qeybtii dambe ku tiilay ahayd wey oo loo diyaariya dadka qurabada aho meelay seexdaan iyo meel ehel wax ehela u jooga aysan jirin inay meeshaa yacni degaan baa loogu talagalay wey marka nabigu wuxuu sal alla alay wasalam u tago nimanka ahlu sufada aho iigu yeer qaala wuxuu yihi abuu hureyra wa ahlu sufati ahlu sufaha adyaafu lislaami dadka muslimiinta yacni martidoodii wey laa ya'wuuna ilaa ahlin walaa maal ehel iyo maal ay u dunmaan ay ku noolaadaan iyo ehel ay u tagaan midna ma lahayn walaa calaa axadin cid iyo meesha ka yaqaanana ay u martinayaanna ma jirin laakiin dadka muslimiinta guud ayay marti u ahaayeen idaa aatathu sadaqatun sadaqa hadday timaaddo bacatha nabigu waa diraya bihaa sadaqada ilihim iyagu u diray wey walam yatanaawal minha shay waxba kama qaado jir marba hadday sadaqataada nabigu uma bannaanayn sadaqa haddii la keeno iyaga unbuu dhahaya hala siiyo nimanka ahlu sufaha wa idaa aatatu hadiyatun haddii hadiya la keenana arsala ilayhim waa u diri jiray wa asaaba minha waxna waa ka qaadan jiray wa ashrakahum fiiha waa la wadaagi jiray marka markii nabigu yidhi tag sal allau aleh wasalam oo nimankii ahlu sufaha yani masaakiinta meesha deganaayo waxba aan haysanin u tag fasaa'anii daalika arrinkaasi waa i xumeeya inaa gaajo daran ba ahayd isagu faqultu waxaan idhi maa haada labanu caanahani muxuu ka tarayaa fii ahli sufa dadka ahlu sufaha koox dhan weeyaane muxuu ka qabanayaa hal haruub oo caana ama hal galaasoo caana qultu waxaan idhi axaqa lanaa an usiiba min haada labani shurbatan ataqawaa biha kuntu waxaan ahay axaqa ana anigu mid u xaqnimo badan an usiiba min haada laban caanahan inaan asiibo shurba hal marcabid ataqawaa biha aan ku xoogaysto wa anaa rasuuluhu ilayhim anigana waxaana midkii loo diray intaasoo dhan qalbigiisu iska dhahaya fa saya'murunii wuxuu amri doonaa an udiirahu calayhim inaan ku soo wareejiyo weelkan famaa casaa muxuu mudan yahay an yusiibanii minhu inuu iga soo gaaro oon ka asiibo waqad kuntu waxaan arjuu mid rajaynaya an usiiba minhu inaan ka asiibo maa yuqninii wax iga filan xoogaa anbalka naflata ka ceshado haddii laakiin nimankaa la keeno anigiyaa marti la ii yahay meesha anaa joogana wuxuu leehaye nimankaa u qaybi caanaha marka waxaan ka cabsaday waxbana isaga sooga hawshaas way xumaysa xagga kale walam yakun ma ahayn min daacati illaahi wa daacati rasuuli sal alla alay slm buddun rasuulka ilaahay iyo allah maaragtay iyo rasuulkiisa adeecitaankiisana laga maarmaan waayo oo mar hadduu nabigu u yeer yiri hadda war kale ma laha fa ataytuhum waa u tegey fa dacawtuhum waa u yeeray fa aqbaluu waa soo qaabileen fasta'danuu idan bay weydiisteen fa aadina lahu nabigu waa u fasaxay wa akhaduu majaalisahum min albeyt fadhiyadii meeshii guriga ka fadhiisan lahayd bay fadhiisteen fadhiyadoodii bay qabsadeen qaala wuxuu yaa abaa hir abaa hureyro qultu waxaan labeyka yaa rasuul allah qaala khud fa acطihim weelkan qaad nimanka sii wey qaala fa akhadtu lqidxa weelkii baan qaaday haruubkii fa jacaltu waxaan gudagelay ucطiihi arajula ninka inaan siinayo fayashrabu waa cabayaa xataa yarwiya ilaa uu ka cukanaado ka dhargo uma yaruddu calaya alqidxa weedka ugu soo celinaya fa ucطiihi arajul aan siinaya fayashrabu xataa yarwiya uma yaruddu calaya alqidxa weedkii buu ugu soo celinaya fayashrabu xataa yarwiya uma yaruddu calaya alqidxa xataa intahaytu ila nabiyi sal allahu alay wasalam ilaa nabiga aan soo gaaray kolli waa kasoo safay walxaal qad rawa alqawmu kulluhum dadkii oo dhan ay cukanaadeen caan laga dhargew fa akhada alqidxa nabigu weelkiibuu qatay qaatay fa wadacahu calaa yadihi gacantiisuu saaray fa nadara ilaya waa isoo fiiriyey fa tabasama waa dhoolla caddeeyey faqaala wuxuu yaa abaa her qultu labeyka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo ku ajiibe qaala wuxuu baqiitu ana wa anta haye labadana soo haray marka aniga adiga baa meesha ku soo haray qultu waxaan sadaqta yaa rasuul allah rasuulka ilaahay run baa sheegtay qaala nabi wuxuu uqcud fadhiiso fashrab cab wey soo fadhiiso marka aniga adiga meesha ku harnay faqacadtu waa fadhiistay fa sharibtu waa cabay qaala wuxuu ishrab haddana cab fa sharibtu waa cabay famaa zaala nabigu kama zuulin yaquulu inuu leeyahay ishrab xataa qultu ilaa in laa maya waladii allah ayaan ku dhaartay bacahaka bilxaqi xaq kula soo saaraye maa ajidu lahu maslaka meel aan marsiyo ma hayo waa buuxsamay qaalana wuxuu fa arinii tusi weelka marka mar hadda dharagtay war weelka iidhiib facadaytuhu lqidxa weelkii baan siiyey faxamid allah alluu ku mahadiyey wasamaa alluu magacaaba bismi illaah wa shariba waana cabe alfadlata intii soo hartana nabigu waa cabay taasna waa min mucjizaati الnabiyi sal اllahu alيyه wasalam wa min barakaati ducaa'ih qaala wuxuu falaqiitu cumaran la kulmay wadakartu lahu waxaan u sheegay aladii kaana wixii ahaaday min amri arrinkayga arrintii baan uga sheekeeyey waqultu lahu waxaan ku idhi fawalla allaahu daalika alla arrinkaas wuxuu tawalli siiyey man qof kaana axaqa bihi minka kaaga xaqnimo badan yaa cumar cumarow nabi maxamed baa hawsha ilaahay geliyey hawshaada ka faa'idaysan dhibaatadii haysatay markaan aayadaha ku weydiinayo wallaahi baan ku dhaartay ee laqad istaqra'tuka alaayata aayad baan ku qiraa'o weydiistay inaad ii saxdo wala ana anigana aqra'u lahaa minka adigana kaaga aqrin badnaa kaaga aqoon badnaa aad baan aayadda u garanayay haddana walba aayadda bal ii sax baan ku iri qaala cumar wuxuu wallaahi baan ku dhaartay liana akuwa inaan ahaado adkhaltuka midku soo geliya axabu ilaya waxaa layga jacayl badnaa min an yakuuna lii mithlu xumari nicam geela midkiisa gedgaduudan inaan helo yaa waxaan ka jeclaa buu yii inaan maalinkaa ku soo geliyo oo aan ku keeno meesha marka waxa weeyaan aan cunto iyo ku siiyo oo ad ii soo gasho marti ii noqoto xadiidka bukhaari baa soo marnabo fa kaana nabiyu sal alay wasalam wuxuu ahaa yaftiru lilfaqiir qofka faqiirka mid u dhug leh ka warqaba xaaladiisa wayantabihu ku baraarugaya liamaaraati aljuuci albaadiyati calayhi calaamadaha gaajada ee ka soo muuqanaya fayuwaasii bimaa yastatiicu markaasuu la wadaagaya wuxuu karayo ayuu wax ka siinayey oo ku xiriirinaya qofka yani faqiirka ah ee dhibaataysan min fawaa'id alxadiid xadiidka faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a fiihi xadiidka waxaa ku sugan anna khaadima alqowm dadka midka u shaqaynaya ee u adeegaya ee u khidmaynaya idaa daara calayhim hadduu ku soo wareejiyo bimaa yashrabuuna waxay cabayaan yatanaawaluun inaa'a weelkii wuu siinayaa min kulli waaxidin qof kasta asagaa u dhiibay ee ma dhahayo qofka u sokeeya u dhiibo adinku isu dhiidhiiya ma dhahayo macnaa fayadfacu huwa asagaa u dhibaya khaadimku ila aladii yeliihi midka ku sii xiga walaa yadacu rajula ninka kama tegayo yunaawilu rafiiqahu midka asaga saaxiibka allah inuu u dhiibayo ma samaynayo qof kasta asagaa u dhiibaya kan markuu weelka cabo u ka qaadaya kaasu u dhiibaya adana kaasu haddana u dhiibaya kaas waa sida hadda waxaa cabitaanada iyo markii shaaha iyo la qaybinayo qofka khaadimka qof kasta waa inuu goonidiisa u siiyaa inuu yidhaahdo kan inta u dhiibahay adu wareeji sii gudba kanaha sii gudbi kanaha sii gudbi kanaha saalsuu dhiidhiibo maaha adaa maaha adaab alkhidma ka mid maaha limaa fii daalika arrinka waxa ku sugan ow min nawci imtihaani aldayfi qofkii martida ahaa in markaa la liido noocaasa ku sugan isaga uu qabsado weelkii u adeegoyaga khidmeeya layidhah ninku is adeejiya sax maaha wa fiiha xadiidka waxaa kaloo ku sugan mucjisatun cadiima mucjiso weyn walahaa nadaa'ir waxayna leedahay kuwo lamid ah fii calaamaati nubuwati nabadnimada calaamaadkeeda ku tusinaysa oo min takhiiri aطacaami waasharaabi cuntada badinteeda iyo cabitaanka badintiisa barakatihi sal alla alay wasalam nabiga barakadiisa uu ku bata wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan jawaasu shabac in la dhergo inay bannaan tahay walow balaqa haba gaaro aqsaa gaayatihi meesha ugu dambaysa la dhergi kara akhdan qaadasho min qowli abi hurayrata laga qaadanayo laa ajidu lahu maslaka myaa maryamahayo iyo wa taqriibu nabiyi sal alla alay wasl nabigu inuu sugay calaa daalika arrinkaas uu ku sugay oo inuu dhargo uu ku sugay weliba meel uu mariyo u waayo laakiin laa yatakhidu maka yeelanayo qofkii ashabaca dheragta caadad mar kasta inuu dhergo ma mar qaar waa dhergi kartaa laakiin mar kasta inaad dhereg iska badiso cuntadii ma aha limaa yataratabu calaa daalika arrinkaa waxa ka dhaalanayo min alkasali cajis ah can cibaadati uu ka cajiso waqayriha iyo shaqooyinkii kaleba iyo waqayriha kayr cibaada shaqooyinkii o dhan ba qofku ka cajisaya hadduu raashinka iska badiyo oo xuma qabanayo laakiin mar inaad dheregto yani waa jaa'is wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan ana kitmaana alxaajati sidaasoo kale nabigu sal alla alay slam abubakar iyo cumar iyagoo aada u baahan bay ninkii waa kuwa u martiiyey beerta lahaa kadibna neefka u qalay ilaa markaa ay ka dhergeen mararka qaar banaanta wa fiihi xadiidka waxaa kaloo ku sugan ana kitmaana alxaajati xaajada in la qariyo iyo waltalwiixa biha in la ishaaro xoogaa la sarbeebo awlaa waxay ka habboon tahay min idhaariha in la muujiyo watasriixa biha iyo in banaanka lasoo dhigo xaajadan hadday ku hayso xooga yaro waa la ishaaraa si qofka kuu dareemi kara wey qofka marka ishaarada wax ku dareemi waaya waxba hadda u sheegin khalaas wey inaad la qaylqayliso waa baahanahay wargaaja igu dhegano tabcaan baanahay on bana dhiban rabaa yani ma fiicna sidaa waxaa ka wanaagsan sida aadaabta xoogaa in la ishaaro wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan karamu nabiyi sal allau aleyh wasalam nabiga karamkiisa iyo deeqsinimadiisa iyo wa iithaaruhu calaa nafsi naftiisa inuu ka doorayo iyo wa ahlihi wa khaatimi uga dooray xataa abu hureyre markii baashaqeeysa gaaja ku dhageray nabiga sal alla alay sl waa u baahnaa caanahan ehelkiisii baa u baahnaa haddana waxaa li dadkii maarata ahlu sufaha ahaa ha lagu bilaaba ayaga khaadimka xataa lagu hormay ehelkii waa laga hormariy nabigu naftiisa waa ka hormariy sal alla alay wasalam sidaasaa la doonaya marka ta'siyan binabiyi sal alla alay wasalam wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan maa kaana bacdu asaxaaba saxaabada qaar ka midii waxay ku sugnaayeen caleyhi dushiisa fii zamani nabiyi sal alla alay wasalam xilligii nabiga oo min tiiqi alxaal xaaladda yacni ceeriga ah iyo busaaradda iyo baahida faraha badan iyo xaaladda adag ayay ku sugnaayeen wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan fadlu abi hurayra abu hureyre fadligiisa iyo wa tacafufu dhowrsashadiisa can itasriixi bisu'aal su-aasha in wax weydiiso hala quudiyo war cunto halaysiiyo baahiba iga caddahay la dhacaya isagoo dhacaya haddana baahi ba hays lagama yersii karo annaga wax yar haddayna qabtaan waa iska qaylinayna baahidi sidaana maa iyo waiktifaa'uhu ku kaaftoomidiisa bilishaarati ilaa daalika arrinka uu ishaaro ku kaaftoomay iyo wa taqdiimu horumarintiisa daacata anabiyi sal allau aleyh wasalam uu hormarinayey calaa xadi nafsihi naftiisa dheefteeda ku hormarinayey maca shiddati ixtiyaajihi baahidiisa iyad aada u daran tahay isagoo baahi la suuxaya ayaa le u yar nimankaas asagana isagaab u baahnaa daacadii marka nabiga sal allau aleyh wasalam ayuu ka hormariyey wixii naftiisa ay jeclayd waana sida qofka laga doonayo oo daacat allah wa daacatu rasuulihi ay ka horayso can xuduudi nafsihi qofka dheeftiisa naftiisa waxay ku jirto oo dunyada uu jecel yahay iyo daacatullah wa daacatu rasul- rasuuli hadday iska hor yimaadaan waa inuu daacada allah iyo rasuulkiisa hormariyaa haddii alla rasuul uu jecel yahay wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan ana almadcuwa qofka loo yeerayo qofka loo yeerahay isaga loo yeeray idaa wasala ilaa daari daaci qofkii wax u yeeray gurigiisa hadduu soo gaaro laa yadkhul ma gelayo bikeyri istidaan qofka la ii yeero iska soo gelayaa ma aha markii lagu horo lagu yeeray idankaas keliya kuga filla markaad timaadid guriga haddana waa inaad adalabtaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحي أتيت أتت علي ثلاثة أيام صدح مع الموت بأي مرتي لم أطعم فيها طعاما وحأن تأنعم فجئت وحان إمد أريد أن دوري الصفة nimankii waxaa weeyaan asxaabu sufaha ee meesha barandadaa seexanayay fa jacaltu waxaan gudagalay asqudu inaan dhacayo fa jacala asibiyaanu ilmihii baa waxay gudagaleen oy yunaaduuna inay ugu dhawaaqayaan janna abuu hurayra oo ninkii abuu hurayra waa waashay maantoo dhacdhacaya qaala fa jacaltu waxaan gudagalay unaadiihim annaga aan ugu dhawaaqayo wa aquulu aan leeyahay bal antum almajaaniinu adinkaa waalan mayo xataa intahaynaa ila asufati ilaa aan soo gaarnay meesha asxaabu sufaha ay deganaayeen marka saddex maalmood wax ma cunin xaaladdu ay ugu adagta waa dhadhacayaa wey ilmiya waxa yidhi ninkaan waalan yahay anna waxa ninkaa waalan inaga aamusa fa waafaqtu rasuula allahi rasuulka ilaah baan waafaqay oo ataa la yimid biqascatin xeero oo min hariidin cunto markaa la isku dardaro maraq iyo alaab ah oo cuntada ugu fiican xilligaa markaa la isticmaalayay ah fa daca calayha ahla safa ahlu sufa nebigu ahlu sufihi buu ugu yeeray cuntadaas wahum yaakuluuna minha iyagoo wax kana cunaya oo cuntadii ay socoto meeshii xeerada laga cunayo hariidka fa jacaltu waxaan gudagalay atadaawalu inaan isdheeraynayo kay yadcuunii si rasuulku igu yeero xataa qaama alqowmu ilaa qolooyinkai ayba istaageen walxaal laysa fi lqascati ilaa shay-un wax yar u ugu jira mooyaane oo wax kale aysa ku jirin fii nawaaxi lqasca xeerada hareeraheeda waxyaa dhegdhegoo ku haray mooyaane waa lagu kala tegay fa jamacahu rasuululahi rasuulki ilaahi baa soo kulmiyey wixii harharay fa saara waxay noqotay luqmatan hal mar afgashiya noqotay intii yar xeerada geesaheeda laga soo arusho harharaadiga ah fa wadacahaa nebigu wuxuu dejiyey calaa asaabicihi fariisu sidaa u saaray uma qaala lii wuxuu ugu yidhi kul bismi illaah magaca ilaahay ku cun fa waladii nafsii biyadihi alla ayaan ku dhaarta naftaydu ay gacantiisa ku jirtee maa ziltu kama zuulin aakulu inaan cunayo minha xaggeeda xataa shabictu ilaa aan ergow intii yar tahay hal mar afka la gashanayay baan cunaya waa cunaya waa cunaya ilaa aan ka dargi taasna waxay ka mid tahay min mucjizaati nabiy sala allahu alay wasalm wabaarakati waqad ashaara abu hurayrata fii hada alqisa wuxuu ku ishaaray ilaa caadati اnabiyi sala allahu alay wasalam nabiga dhaqankiisa siduu ahaa maca fuqaraa'i saxaabati biqowli hadalkiisu ku ishaaray idaa aatathu sadaqatun bacatha biha ilayhi haddii sadaqa u timaado ayaguu u diri jiray ila sadaqa ma cuna nabigu walam yatanaawal minha shayan waxba kama qaadan jirin wa idaa aatathu hadiyatun arsala ilayhim waa u dirayay wa asaaba minha waxna waa ka asiibayay wa ashrakahum fiiha wa fii qisati islaam alfarisiyi waxaa ku sugnaa qaala salmaan wuxuu yidhi oo halkan waxaa yani qisadan salmaan ku sugan hadiyadda iyo sadaqada nabigu sal alla alay sl u kala sooci jiray oo kala maamuli jiray qad kaana cindii agteeda waxaa ahaaday shay-un shay shaygaasoo jamactuhu aan aruuriyey xoogaa yar baan soo aruuriyey falamaa amsaytu markaan galabaystay akhadtuhu waan soo qaaday uma dahabtu ilaa rasuulillahi rasuulka ilaahi baan ula imid walxaal huwa nabigana biqubaa uu ku sugay masjid quba uu joogo fa dakhaltu caleyh waa u soo galay marka isagu itixaam buu ka wadaa arrintan nebinimada inuu ogaaduu rabaa fa qultu lahu waxaan ku idhi innahu qad balaqanii waxa i soo gaaray annaka adiga rajulun saalix nin wanaagsan inaad tahay wa macaka asxaabun laka qurabaa saaxiibo markaad qurbo aho dhul aysan aqoonin iyo dad aysan aqoonin u yimid ayaa kula socda dawu xaajatin xaaja u saaxiiba wa haadaa kani shay-un weeyaan shaygaasoo kaana cindii agteeda ahaaday lisadaqati sadaqa darteed inaad sadaqaysto fa ra'aytukum waxaan idin arkay axaqa bihi in wax aqbalanti min hayrikum fa ra'aytukum waxaan idin arkay aniga axaqa bihi min kayrikum dadkan uga mudan tihiin dada musaafirin quraba aa tihiin baahinahayso qaala wuxuu yidhi faqarabtuhu ileyhi waa u soo dhoweeyey faqaala rasuulu lah sal sl asxaabii kuluu cuna wa amsaka yadahu gacantiisu ka qabsaday falam yakul ma cunin qaala wuxuu samaa faqultu waxaan fii nafsi haadihi waaxidatu aleetan waa calaamad inuu nebi yahay sadaqadii ma taabanayo waa kuwaas dadkii baa cunay uma insaraftu canhu waa ka gadoomay fajamactu shay-an shay baan haddana soo kulmiyey wataxawala rasuululahi rasuulka ilahi waa soo wareegay sal allahu alay wasalam ila madiina magaalada madiinuu soo galay uma ji'tu waa u imid bihi shaygii aan soo arooriyey faqultu waxaan idhi innii aniga ra'aytuka waa ku arkay laa ta'kulu sadaqata inaadan cunaynin wa haadihi hadiyatun weeyaan akramtuka biha aan kugu karaamay tan waa hadiyad qaala wuxuu fa akala rasuululahi sal alay wasalam waa cunay minhaa wa amara asxaabahu wuu amray inay cunaan faakaluu macahu waa la cuneen hadiyadii isagan waxba la cunaa la wadaagaya qaala wuxuu faqultu fii nafsi waxaan haataani ithnataani tana waa laba wey alxadiidu atam alxadiid xadiidku waa dheeraaye oo qisadu wuxuu ku saabsanaa salmaan alfarisi iyo qaabku usoo islaamay iyo nabiga sal alla alay slam wuxuu ka fiirinayey waxyaalihii looga sheegay ayuu ka fiirinayay weeyaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه صلى الله وسلم على نبينا محمد بذكره يحلو الوجود فنرتقي يا حظ من باسم الحبيب تزودا هو بالرسالة والهداية قد أتى